أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس نودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس نودي بأمجادي يا نصر أجدادي نودي بأمجادي يا نصر أجدادي نودي بأمجادي أندلس asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal waa habeen isniinah taariikhduna ay ku beegan tahay afarta bisha shacbaan sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo diyaaradaha dowladda xabashida itoobiya ayaa duqeyn xoogan ka geystay deegaano ka tirsan gobolka canfarta xili ay sii xoogaysanayaan dagaalada ka socda dalkaas odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka gobolka awdal ee waqooyiga dalka soomaaliya ayaa mar kale shaaciyey inay ka hortagayaan in xabashida itoobiya qaadato badda soomaaliya qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe maktabka daacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowro aqoon kororsi ah u qabtay macalimiinta iyo ardayda machadka qiraa'aadka ee imaamu sakhaawi degmada jirib ee wilaayada jubbada dhexe wilaayada baay ayaa soo bandhigtay askar taa'ibin ah oo ka soo baxay safka cadowga allah munaasabad lagu soo gebagabaynayay xalqood diini ah ayaa ka dhacday degmada buuq qable ee wilaayada hiiraan xaflad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada wabxooh ee wilaayada galgaduud
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan diyaaradaha dowladda xabashida itoobiya ayaa duqeyn xoogan ka geystay deegaano ka tirsan gobolka canfarta xili ay sii xoogaysanayaan dagaalada ka socda dalkaas cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa inoo faahfaahinaya warbixintaasi ugu yaraan siddeed qof oo shacab ah ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen tiro intaas ka badanna ay ku dhaawacmeen kadib duqeymo ka dhacay dalka itoobiya duqeymahan oo la sheegay inay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa ka dhacay gobolka canfarta sida ay dad goobjoogyaala u xaqiijiyeen warbaahinta dalkaasi warbaahinta gudaha itoobiya oo soo xiginaysa dadka deegaanka ayaa sheegtay in dadka la beegsaday ay ahaayeen dad beeraley ah waxaana dadka dhintay ka mid ah haween iyo carruur warbixinno lagu daabacay baraha bulshada ayaa weerarka la xiriiriyey dowladda jabuuti oo ay warbaahintu sheegtay in ay saraakiil jabuutiyaan ah u sheegeen in dowladda jabuuti weerartay koox halis ku ah amniga dalkaasi dowladda xabashida itoobiya iyo dowladda deegaanka canfarta weli kama aysan hadlin duqeymahan sidoo kale dowladda jabuuti oo la tuhunsan yahay inay mas-uul ka tahay duqeymahan ka dhacay ismaamulka canfarta ayaan weli wax warar ka soo saarin dhankeeda dalka itoobiya oo ay ka socdaan dagaallo sokeeya ayaa hadda u muuqda mid amnigiisa uu faraha kasii baxayo mahadsanid caliyare odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka gobolka awdal ee waqooyiga dalka soomaaliya ayaa mar kale shaaciyey inay ka hortagayaan in xabashida itoobiya qaadato badda soomaaliya yaasir moxamed ayaa warbixintaasi inoo eegaya odayaal ka soo jeeda gobolka awdal ee waqooyiga dalka soomaaliya ayaa si weyn uga dhiidhiyey damaca itoobiya ee qaadashada xeebaha soomaaliya iyagoona itoobiya xusuusiyey inaan la hilmaamin dhulka soomaali galbeed ee ay xoogga ku haysato waxa ay odayaashani sheegeen in marnaba itoobiya aanay ka ogolaan doonin qaadashadii xeebahooda seylac lughaya iyo guud ahaan xeebaha soomaaliyeed oo dhan iyagoona kooxda riddada imaaraadka carabta uga digay faragelinta ay ku hayso arrimaha soomaaliya إننا نرفض أي تدخل عسكري أثيوبي في شؤون الصومال كما أننا نقول للإماراتيين اتركوا الصومال وشأنها odayaashu waxaa kale oo ay ka hadleen islamarkaana waxba kama jiraan ku tilmaameen heshiiskii xaaraanta ahaa ee xasan garguurte iyo abay axmed ay bil ka hor ku galeen dalka turkiga kaasi oo xasan garguurte uu qalinka ku dugay hirgelinta damaca itoobiya ay ku rabto inay ku qaadato qaybo ka mid ah badda iyo bariga soomaaliyeed waxa ay sheegeen in murtad garguurte aanu matalin kana ogolaan doonin waxii ay ka diideen murtad muuse biixi waxa ayna ku tilmaameen doqon damiir laawo ah oo itoobiya ugu baaqaya sidii ay badda soomaaliyeed u qabsan lahayd iyagoo geesta kalena ku tilmaamay inuu yahay damiin dhaqaale ka raadinaya dadka dhintay waxa weeyaan heshiiska turkiga lagu galay ee xasan sheekh maxamuud iyo etoobiya saddex geesoodkaa u dhexeeyey heshiiskaasi waa waxba kama jiraan xasan sheekh manama matelo wax alla wax maaragtay arrimaha iyaga uu ka odhan karaa siiba gobolka awdal iyo selal ma jirto xasan wax jira maaha waa nin nolosha ku uray waa nin nolosha ku uray maalinba diyaarad saaran dameerta rardoonkii iyo xerada safarkay tagtaa maalin kasta meel buu tegayaa dadkii dhegxumuu ku dilay waxa weeye waa nin cid walba leh dhulkani kaalayoo dega waa baaqa waa in etoobiya ay gaadhaa badda waa kaalay oo dhulka qaado maxaa ninkaa aan ka odhan karnaa alla intii dhimatuu dhibaa iilkiibuu ugu dhacaa dhaqaaluu ka raadiyaa maxaa dhimane u hadhay ninka qabuuraha maanta faqda soomaalina wuu dilay ilaahay meesha ha dhaafiyo annagana horena shaqo nooguma lahayn namana maamulo mana bixin karo wixii aan muuse biixi ka diidnay xasan sheekh maxamuud kama ogolaanayno sidoo kale odayaasha reer awdal waxaa kaloo ay digniin adag u direen dowladda riddada turkiga waxayna ugu baaqeen inay raaligelin ka bixiso gefkaasi caadi ay kula kacday ummadda soomaaliyeed haddii kalena ay ka shallayn doonto waxaa kaloon uga diganaa dowladda turkiga madaxweynaha rajab erdogan waa inuu arrintaasi raaligelin dowladda turkigu waa inay ka bixisaa waa inay ka baxdaa heshiiskaasi ankara ee saddex geesoodka hadduu turkigu arrintaa ka bixi waayo dana badan buu ku waayi doonaa geeska afrika waxaa kale oo ay ka hadleen in ummadda soomaaliyeed ay tahay dad soo jeeda oo marnaba aan la qiyaamay karin isla markaana ay ka warqabaan damaca guracan ee muddada badan ay ku taamaysay dowladda kaafiradda ah ee xabashida etoobiya etoobiya hadday deka doonayso jabuuti ay haysataa dhul badan bay haysataa soomaaliduna ma aha dad la khiyaamayn karo indha sarcaad la camayn karo oo khiyaali loo sheekayn karo way ka caqli badan yihiin ujeeddada ilaa iyo wakhti dheer qaybta kiristanka ortodogoska iyo sirdoonka iyo milatariguba ay ku hamiyayeen in dheer inay qabsadaan waan ognahay waa la socdaa laakiin wax uga suuro galayaa ma jirto waddanka yagana cid nimo siin karto haddaan example soo qaato bolivia waddanka la yidhaha iyo jeli waa taa bad baan siinayna waa ta sidii bolivia maanta way ku badlaadday markii ay bolivia u ogolaatay jeli inay saa isku soo fidiso cid ka kicinaysaa ma jirto etoobiya uma hayna annagu xeeb mana siinayno suuragal maa xasan sheekh maxamuudna ma siin karo erdoqoonna ma siin karo imaaraadku ma siin karo baarlamaanka inta la ururiya soomaaliyana ma siin karaan dadkii ilaahay dhegay baa meesha yaalla raallina kamanayin iskumana iman karno maxaa ruuro weyn iyo intii hilo ugu raacda midna annagu isma qaban karno waxaan isugu iman karnaa ma jirto dadka iyaga muslimkaana ma soo dhex gali karaan yaan lagu hawaawiin xasan sheekhow dee adoo kiish dabalaabad sidataa oon buuxsamayn laakiin annaga meeshayada iibsan kari maysid qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu shalay galab ay ka fuliyeen intaa u dhexaysa degmada balcad iyo deegaanka qalimow ee wilaayada shabeellada dhexe ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah oo lugeynayay waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askari oo murtad ah halkaa ay ku dhaawacmeen afar kale oo isla maleeshiyaadka riddada ah maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowro aqoon kororsi ah u qabtay macalimiinta iyo ardayda machadka qiraa'aadka imaamu sakhaawi degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe cuhmaan axmed dhuubow ayaa inoo sii ambaqaadaya warbixintaasi iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay maktabka guud ee dacwada uu ku howlanaa qabashada dowraad loo qabanayo bulshada qeybaheeda kala duwan ayuu sidoo kale wuxuu maktabka dowradiisu gaarsiiyey xarumaha waxbarasho ee ka furan magaalada jilib dhowaan wuxuu maktabka dowro maalmo socotay u qabtay macallimiinta iyo ardayda macadka barashada qiraa'aadka ee imaamu sakhaawi xaruntiisa koowaad ee magaalada jilib dowradaasoo muddadii ay socotay ay ardayda iyo macallimiintuba ku qaateen cashiro fara badan ugu horreyn maamulaha guud ee macadka imaamu sakhaawi ayaa ka hadlay dowrada loo qabtay macadka sakhaawi xaruntiisa jilib iyadoo sidoo kalena xarumaha kale ee macadka loo qabtay dowro midaan la mid ah insha allah haddii wax yar ka warbixino dowradii ahayd dowrat alqimam liasxaabi alhimam macadka imaamu sakhaawi lagu qabtay fii wilaayati juba alwusda fii muxaafadati jilib oo qabtay dowradaas maktab dacwa lixarakati shabaab almujaahidiin oo loo qabtay reer sakhaawi mucalimiintooda oo macadka mucalimiinta ka ah sida baniin iyo banaad ay iskugu jiraan sidaas oo kale ardada baniin iyo banaadkoodii dhammaantood waa loo qabtay waxyaabaha dowladaas lagu daraasiyey mawaadkan waxaa ka mid ah way badnaayeen maadada alasmaa waalaxkaam iyo duruqu tadriis waalidaara almadkhal ilaa cilmi alqiraa'aat sifaat almucallim annaajix dowru alquraa fi jihaadi alacdaa iyo culuwu alhima intaas iyo in kale ayaa lagu daraaseeyey ahdaafta loo qabtay in dowladda waxay ahayd in ardada iyo mucalimiinta haqaafadooda la siyaadiyo xagga mustawahooda aqoontadan kor loo qaado mucalimiintana loo diyaariyo waxyaaba ay dhigayaan oo la ta'hiiliyo oo xabka daraasada diyaarinteeda iyo tacaamulka ardada iyo waxyaaba ayaga khusey in ay looga faa'iideeyo ayaa looga talagalay dowladda intaasi kadib qaar ka mid a ardayda ayaa ka warramay dowladda loo qabtay iyo waxyaabahay ka faa'iideen waxaan qaadanay dowra dowradaas oo magaceeda uu yahay dowratulqimam liasxaabi alhimam waxyaabaha aan ka faa'iidayn waxaa ka mid ah haddaan koob iyo laba waxaan ka sheego dowru shabaab fi jihaadi alacdaa sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaabaha aan ku qaadanay dowrada culuwulhimma waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha aan ku qaadanay dowradu qisooyin ama sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaabaha aan ku qaadanay dowradu alasmaa walaxkaam waxaan ka mid ahay ardada sakhaawi khaasatan banaadka sakhaawi meeshaan waxaa noogu socotay dowro oo maasha allah aada u qurux badan dowrada waxaan ku qaadanay waxyaaba badan oo maaragtay aada noo soo jiitay ayaan ku qaadanay mawaadicda aan ku qaadanayna waxay aheeday waxaa ka mid ahay al asmaa walaxkaam waxaa kaloo ka mid ahay culuwulhima waxaa kaloo ka mid ahay dowru nisaa fi jihaadi alacdaa waxaa kaloo ka mid ahay inahum fityatun waxaa kaloo ka mid ahay almadkhalu ilaa cilmi alqiraa'aat waxaa kaloo ka mid ahay akhlaaq waxamalat alqur'aan waxaa kaloo ka mid ahay idaarat lwaqti waxaa kaloo ka mid ahay waqafaatun fii sirati rasuul sala allahu alay wasalam waxaa ka mid ahay duruqu tadriis waxyaabaha ku qaadanay maarata cajiib ay ahayn canaawiintaas ayaa ka mid ahay waxaa jira dowraad midaan la mid ah oo loo qabtay xarumaha kale ee waxbarasho ee ka furan magaalada jilib waxaana maktabka dacwada uu sheegay in dowradan ay ka qabsoomi doonto meelo badan oo ka mid ah wilaayaadka islaamiga mahadsanid dhuubow wilaayada abaay ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka cadowga allaah abuu xasaan ayaa warbixinta warkaasi inoo hayaa gaalgaileero sideedoo bilood haroogi gaalkace galmudug sideedoo bilood haroogi gaalada safyadana kabiiri degmada buurakaba waay daraawiishta koonfur galbeed ee la shaqeeya murtadiinta eh siisina la shaqeey xasan kuule aadan inta maanaa isuroya maanaa dhamaada lambilood ama la dhaadiyo roogay intaan iskuroya degmada buula fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay waxay muddooyinkii dambe soo dhoweyn iyo gobol xaar u ahayd askar taa'ibiinnahu ka soo baxayay safka cadowga kuwaasoo wilaayadu ay u sameynaysay soo dhoweyn heer saraa askartan taa'ibiinta ah ayaa intooda badan ka imaanaya degmooyinka buurxakabe iyo bardaale oo ka mid a goobaha cadowga ay kaga sugan yihiin wilaayada baay waxayna qaar ka mid a maleeshiyaadkan wateen qoryihii ay kula dagaalamayeen diinta islaamka iyo dadka muslimiinta maxamed nuur xuseen wuxuu muddo saddex bilooda la shaqeynaya maleeshiyaadka riddada gaar ahaan kuwa ku sugan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug isku dhacyo dhex maray isaga iyo saraakiisha murtadiinta kadib ayuu u soo wareegay dhanka degmada bardaale ee wilaayada baay isagoona ka mid noqday maleeshiyaadka maamulka riddada koonfur galbeed gaar ahaan waxaa loogu yeero daraawiishta xasan cabdiraxmaan cabdi xuseen waxa uu dhankiisa la shaqeynayay maleeshiyaadka murtadiinta muddo siddeed bilood ah isagoona si gaara uga tirsanaa maleeshiyaadka maamulka riddada ee koonfur galbeed ee loogu yeero daraawiishta xasan kuulle aadan waxauu ka mid ahaa maleeshiyaadka murtadiinta muddo laba bilood ah waxaana uu la kulmay dhibaatooyin kala duwan oo ay u geysteen saraakiil iyo maleeshiyaad ka tirsan maamulka riddada ee koonfur galbeed askartan ayaa markii toobada loo qabtay kadib la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona bixiya wareysi intaa ka badan maxamed nuur xuseen taflow bardaana hoose maan soddon kilomitryan jara tuugin taflow leero gaalgayi leero sideedoo bilood haroogi gaalkace
galmudug sideedoo bilood haroogi gaalada safyadana kabiiri tin ha ku toobiseen kulaabin walaamaama fayle maagale ha ku toobiseen ilaahay bahawnagi markan sideedoo bilooda meelaa roogi dhitiryahay furugnay roogi furugnay roogi difaac la isku jari bis anigoo lidhahay xasan cabdiraxmaan cabdi xuseen meesha ka timidi degmada buurakaba waay daraawiishta koonfur galbeed ee la shaqeeya murtadiinta eh tiisina la shaqeeyay deeta sina ciidamada daraawishta koonfur galbeed ahay dableeahay dhibbi rafaad iyo gahira yaalmilasay maxaa horta igu dhaliyey kolley jaahilnimadad qaadaasi kastoo qalbaga jaahil oo u qaadi hatana hakaraajooci walaas dambe nina shaqayna oo murtadiintan ranna magacaaga ii sheeg xasan kuule aadan inta maana isuroyo maana lamada lam- lamblood ama la dhahday roogay intaan isku royo danko lamblooda iskroogi walanahay male meela lam oy danay male baaliha miya hata ma jiifadaan higa ma noo jiifa leeray meela iskroogi walaahi na eef meela fool dhibantaan wala may walaahi na eef baaha maana meela oo murug iyo ma- maana meela ba- daruufle maana meela roogay dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale laba askari oo taa'ibiin ah ay wilaayada ku soo bandhigtay degmada buulafullaay kuwaasoo hadda ka mid a dadka muslimiinta ee ku nool wilaayada kadib markii ay dib ugu soo laabteen diintoodii ay markii hore ka ridoobeen aad baad u mahadsantaha abu xasaan munaasabad lagu soo gebagabaynayay xalqo diini ah ayaa ka dhacday degmada buuqa qableh ee wilaayada hiiraan casaam carafaad ayaa warbixintaasi inoo diyaariyey munaasabadan oo ahayd mid xalaqa diiniya lagu soo xirayay ganacsatada degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa waxay ka dhacday hoolka xafladaha sheekh xasan barsane waxaana xafladan kasoo qaybgalay culimo nabadoono iyo marti sharaf kale qofku ha weynaado ha yaraado ganacsado ha ahaado xooloraax ha noqdo shaqo kale ha hayo waxa waa inuu wakhti u huro oo diinku barta inuu helo wey haddii uu diinkuusan barinna uu dayaco oo uu ka tago waxay noqonaysaa niman haddii u baahnayn diinkii oo ka maarmay ayaad markaa soo baxaysaa marka tacliinta waa shayga koobaad ee waxa weeye khayrka meeshuu ka bilowdo wey waa shayga koobaad ee wax maaragtay wax ku hagaagayaan marka rag iyo dumarba diinka in la barto tacliinta aan u dhaqaaqno diinkaa ku ilaashamaya waxaa laga maarmaan ah wuxuu alle ku caabudaya subxaanahu watacaala inuu yaqaano oo wax ka mid ah waxyaalaha xaalaadka marka uu ku dhex jiro uu wax ka barto waa wax laazim ama waajib ah marka waa dadaasheen waxaadna ku dadaasheen am naftiinna sidaad jahliga uga bixin lahaydeen marka waxaan leenahay muddadii aad fadhideen ilaahay aidinka ajirsiiyo maxaa yeele diinka inta la fadhiyo wax la baranayo ilaahay dirta hadday tahay muddadaa meesha la fadhiyo maaragtay ajir ayaa socdaa marka muddadaas aad fadhideen oo sanawaadka ah iyo kutubta aad soo barateen ilaahay idinka ajirsiiyo kuwii maaragtay ku dhaqmo oo sii faafiyana ilaahay idinka dhigo allaha meeshan isugu kaana keenay annagoo macruufka isfarayna munkarkana iska reebayna ilaahay mahadiis waayo ganacsatadii iyo maaragtay arrintan cajiibka badan meeshan ka dhacday waxaa la ii sheegay in meeshan muddo toban sano ku dhow ama sagaal sano ku dhow ay raggaasu u dhabar adeegayaan waxbarashadooda khayr badan allaha siiyo hadde waxay ila tahay maalintii kow loo bilaabay iyo hadda isku cilmi ma aha waa niman yacni ducaad ammaanta haddaan nahay nuqubada iyo haddaan nahay culummada iyo haddaan nahay ganacsatada maanta kulli daacinimo ayaa nalaka rabaa waayo waxaan haysanno waa dhaxalkii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam nin kastana waxaa laga rabaa in uu maaragta arrintaas iyadaa juhdi badan geliyo sidoo kale ganacsatadan xalqadan diinigaha loo soo xiray oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in faa'iido cilmi ah oo aad u ballaaran ay ka heleen xalqadan diiniga ah duruustii noo soo socotay dhowr iyo tobanka sano inaan sheegno wixii aan ka barannay maxay ahayd wax un ka mid a aan sheegno lagama wada gaari karo duruus badan aan barannay alxamdulilaah walaayadii si guud khayr allaha siiyo si gaar ah mashaaikhdii waxna bartay iyo maktabkii dacwada asigana ka shaqaynaya intaas in oo waxaan ay suuro galaan heerkan lasoo gaaro dadkan waxay isugu jiraan dad awal wax xoogo soo jajabsaday iyo dad cusub way iskugu jireen haddana ilaa heer maxay ahayd mustawo fiicanaa la wada gaaray dhowr iyo toban sano ayaan wadnay maxay ahayd xalqadan si guud markaan u sheegno waxaan u malaynaa ilaa shan fanni ku dhowaada maxay ahayd lagu daraaseeyey fanulcaqiida fanulxadiid fanulfiqi siirada iyo tafsiirka intaasay si guud ay ku wareegaysay duruus aan qaadanaynay khayr allaha siiye culammadii intaan soo waday waan mahadcelinaynaa muxuu ahay inta ma aragtay uu sheegay shiikha iga horeeyay waa jirtaa intaas iyo in ka badanna ma aragtay waa waa waana la baray alxamdulilah ilaahi ama hadda iskale culammadii noo soo dhabar adeegtay ama hadda iskale walaayada iyo ma aragtay iyo dacwadii maktabad dacwo waa mahadsantihiin haddaan ma aragtay aduu ilaah yiraahda inta dhimanna inaan dhammaystirnaan rabnaa aduu ilaah yiraahda maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa ahmiyad gaara siiya sare u qaadidda barashada culumta diiniga ah iyagoona degmooyinka deegaanada wilaayada hiiraan ka hirgeliyey maraakiis iyo madaaris ay wax ku bartaan bulshada qaybaheeda kala duwan aad baad u mahadsantahay casaam ugu dambeyntii xaflad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada wabxo ee wilaayada galgaduud anas al ansaari ayaa warbixinta warkaasi inoo hayaa والحظ لا الحظ على الطعام وفي ظنين خلاف سامي وإن تلاقيان بيان لازم أنقض ظهرك يا عبد الظالم munaasabadan ayaa loo qabtay saddex iyo toban arday kuwaasoo dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka iyo mutuunta aas-aasiga ah ee la xidhiirta qur-aanka waxgarad culimaaudiin iyo mas-uuliyiin ka socotay maamulka islaamiga ee degmada iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada ayaa soo xaadira xafladaasi ugu horeyn waxaa goobta bandhig kooban ku sameeyey qaar ka mid ah ardaydii ka qalinjebisay madrasada qur-aanka kariimka ee daarul qur-aan
ثم أحكام المد أحكام المد ثلاثة قال صاحب التحفة للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم أقسام المد اللازم أقسام اللازم أربعة قال صاحب التحفة أقسام اللازم لديهم أربعة وتلك كلمي وحرفي معا هل تعرف من خلق الخلق؟ نعم الله خالق كل شيء لماذا خلقنا الله خلقنا الله لعبادته وطاعته من الذي جعلنا مسلمين الله هو الذي جعلنا مسلمين intaasi kadib waxaa mikrofoonka lagu wareejiyey macali cali oo ah macalinka macadka daarul qur'aan isagoona ka warbixiyey kutubtii ay qaateen ardayda inta ay u socotay waxbarashada qur-aanka kariimka dadkan hadda qalanjibiyey taqriiban toban iyo dhowr waaye gaar ahaan qur-aanka dhammaystiis waxaa ula socday laba rasaalo oo culimmada tajwiidka ay yaqaaniin qiimana ku leh fannigaas oo kitaabka la yidhaahdo muqadimat aljazariya ama manduumat almuqadima fima yajibu calaa qaari alqur'aani an yaclamah iyo rasaalada kale idan la yidhaahdo tuxfat aladfaal labadaa rasaale baa kor ka soo xifdiyeen oo juhdi badan ku soo bixiyeen mid ka mid a culimaaudiinkii goobta soo xaadira ayaa jeediyey kelimad ku saabsan fadliga uu leeyahay qur-aanka qur-aanka fadliga uu leeyahay muslimiinay waxaad og tihiin nabilah moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahay khayrukum kan idinkugu khayr badan waxaa weeye man tacallama alqur'aan wacallama qofka barta qur-aanka ummaddana bara dadkan ugu khayr badan idinkugu fadliga badan idinkugu wanaag badan waa qofka ilaahay kalaamkiisa barta dadkana bara waxaa marka khayriyada iyo wanaagga helahaya oo dadka anfacahaya ilaahay subxaana wa tacaala kalaamkiisa qofka barta ummaddana bara
intaasi kadib waxaa mikrofoonka lagu wareejiyey qaar ka mid a martisharafkii goobta soo xaadirtay awalan ilaahay baa mahadle subxaanahu wa tacaala isugu keenna keenay makaanka quruxda iyo qiimaha badan bacdallaahi waxaan u mahad celinayaa waalidiintii iyo macallinkii qaaliga ahay oo juhdigan tirada badanna ardaydan geliyey waa wax ku dayasho mudan waxaan leenahay maasha allaah maasha allaah maasha allaah maasha allaah waxaa noo muuqaya ardadaas sidii ay wax u barteen guriga markay tagaan inaysan kitaabka dhulka dhigin macallinkii wuxuu uu soo barayna waalidiintii ay u tagaan waali dadaalay inay yihiin kuna weeleeyeen kudayashay mudan tahay dugsida kale aan ula laaba doonaa dadaalka halkan ka aragnay waa mid kudayasho mudan xafladan ayaa lagu weyneynayay barashada qur-aanka kariimka waxayna qayb ka noqonaysaa horumarada waxbarasho ee ka socda degmada wabxi ee wilaayada islaamiga galgaduud waad mahadsantahay anas guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu